sida aad la wada socotaan weyd waxaa gobolka sool ka jiray colaado sababay dagaallo colaadaas oo sababteeda ay lahaayeen duulaamadii isdabajoogga ahaa ee ay soo qaadi jireen maamulka markii hore somalilan la oran jiray laakiin hadda muddooyinka dambe isu beddelay niman layaa jeegaanlan oo dadkii s n m ee wada dhistay markii hore maamulkaas ee ku kala baxeen hadda markii ay taladii iyo doorashadii ay inqilaab ku sameeyeen hadda marka jeegaanlan baa la yidhaahdaa iyagaana dadkii shacabkooda ahaa ee samaystay baa u bixiyey muuse biixi iyo kooxdiisu markii weerarkii u dambeeyey tukara ku soo qaadeen waxaan rabaa marka dagaalladaas iyo doodaha ay jeedinayaan siyaasiyiintooda iyo qaabkay u hadlayaan iyo inaan wax ka idhaahdo maadaama aanu nahay xildhibaanadii deegaanada gobolka sool iyo sanaag iyo cayn ka soo jeeday ree deegaan ahaanna gaar tukarag ee xubnihii sida gaarka wakiilka uga ahaan nahay waxaan rabnaa dadka u sheegno kow horta deegaankaas gobolka sool siday madax dhaqameedadii heshiiska burco kow iyo sagaashankii ee nabadda ku salaysnaa ay caddeeyeen shalay idaacadaha ka hadleen shacabka reer sool iyo buuqoode iyo cayn iyo gobolka sanaag ay og yihiin mar walbana ku celceliyaan inaan maamulka somalilan meel ay kula heshiiyeen iyo meel ay wax kula galeen iyo meel ay wax kula dhiseen midna aanu jirin taa beddelkeeda somalilan koob iyo sagaashankii baa la dhisay halka puntland sagaashan iyo siddeeddii la dhistay haddii somalilan markay wax la dhistaan ma suurowdeen dadka waa dad iimaan leh waa dad sharaf leh inay puntland wax la dhiseen ma suurowdeen halkaa marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo dacwadaa beenta ahay inay tahay midaan sali raabtoona ahayn waxaan aada ugu mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ah puntland ee hankii beenta ahaa ee maleeshiyada burco iyo hargeysa laga soo abaabulay ee aaminsanaayeen xadka gobolka sool baanu xadkaan teganaa ingiriis baanu xadkiisa teganaa inay hanjabiyeen saakana ay arkeen tamartooda intaay leeg tahay walwal iyo cabsi iyo walbahaar iyo iyo iyo isla hadal iyo maxaynu soo doonnay in caawa wixii dhintay iyo wixii dhaawacmay maaha wixii kale iyaga iyo reerahooda ay kusu ay ku waxaysan yihiin waxaan u mahad celinayaa shacabka gobolka sool oo dareenkooda muujiyey oo tusay in aanay gobolka sool aanay ka mid ahayn somalilan xubnihii caruurtii haweenkii dadka laayeen xidhxidheen caburinta ku hayaan joogtada ah ayagana waxaan la aadaya aad baa u mahadsan tihiin waa soo dhammaaday wakhtigii cadaadiska iyo caburinta iyo iyo iyo xidhxidhka idinku hayeen insha allahu dhowaanna farxad baa idiin bedeli doonta iyo banaanbaxyo iyo taagero aad taageeraysaan dowladdiinni iyo madaxdiinni marka idin soo gaadha haddii ilaaha idmo waxaan rabaa inaan wax ka idhaahdo caaqil axmed cabdigaas oo ka mid ah cuqaasha gobolka sool oo ahaa raggii nabaddii markii beelaha isku laynayeen siddeed iyo siddeetankii ilaa koob iyo sagaashankii raggii nabadda ka shaqaynayey oo shir walba taagnaa ummadda dhan waa dhegaysanaysa muusena wuu sameeyey waxa uu ka hadlayeyna waxay ahayd been abuurka lagu samaynayo caaqil waxaan lena codkaaga waa dhegaysanay waa lagaaga jawaabayaa raggaad u yeedhaysanaa fariintaada waana qaateen waana ku imaanayaa muuse ninka la yidhaahdo ina kaahin oo dharkuu doono iska hadla dhaqanna ule inay inay markay nimankaasu murqaamaan waxay dooneen yidhaahdaan axmed holif ma ah nabadoon weeya nabadgelyo iyo odaytinimo iyo sharaf ku dhallin yaraa ku weynaaday hadduu weynaadayna ku waxaysmay laakiin kuma weynaan shaqadiisana ma aha inuu inuu markuu muddo joogaba dhallinyarada reer burco isku laayo laba daamood habar jecli habaryoos isugu laayo oo aaminsan yahay haddaanan tolka dadka isku laynayn xil iyo xolatoonna heli mayse shacabka gobolka sool buuhood iyo koonfurta sagaal sanaag wax fara badan baad puntland kaga cabateen xorayn la'aan puntland waa aragteen xukuumaddii iyo dowladdii iyo shacabkii waxaa ka go'an xuduudaheeda iyo dhulkeeda inay xoraysato inay amnigooda sugto inay maamulkaas fidnada ah ummadda soomaaliyeedna fidnada ku ah ummadda reer puntlandna gaarka ku ah reer sool iyo reer caymeedna ka dhigtay caadada inay dadkooda isku diraan laayaan haldoorkooda dilaan waa xasuusan tihiin tobankii sannadood ee meeshaas ay joogeen waxa keliya ay soo kordhiyeen waxa weeyaan qof nool oo la dilo oo qofkii dilay la waayo sagaashan iyo dheeraad qof baa lagu dilay dadkaas lama helo kama dhici jirin gobolka sool iyo deegaamada toona dad intaa la laayay in la waayo waxtarkoodii waxay noqotay shirqool beelaha isku hubeeyaan dadka eh, indheergaradka iyo waxgaradka ummadda iyo dadka indhaha dadka u ah inay laayaan iyadana waxaan qabaa eh, doorkiina qaata eh, madax dhaqameedyadii iyo odayaashii iyo shacabkii taakulada ay soo wadaan iyo gurmadka aad iyo aad bayn ugu mahad celinaynaa sii kordhiya ma- weli horaa- horaantii baa timi waxaan rabaa mowqifka dowladda iyo xukuumadda puntland eh, xukuumadda puntland waa ku bogaadinaynaa waana ku garab taagannahay waxaa weeye eh, waxaan ahay xoraynta gobolka sool iyo sugista xuduudaheedu ballanqaadyadii xukuumaddanu markay doorashada ku jirtay ay ku gashay waxaana u aragnaa waajib dastuuri ah oo ballanqaadkiisii la dhammaystiray inuu yahay Eh, waxaan markaa kaga baxayaa eh, reer sool iyo reer buuhoodle iyo iyo iyo iyo reer koonfurta sanaag jaaniskaana ku faa'iideysan. ninkaa dhulka muddhigo oo ah dadka laga been sheegayo laga been abuuranayo xaduudaha aan jirin oo ingiriis baa xad sameeyey ingiriis xadkan uma samayn somalilan iyo iyo iyo iyo iyo iyo dadka halkan joogay xadka gobolka sool xadka dhulbahante iyo isaaq ingiriiska di iya- iyagaa aaminsan annagu ingiriiska heshiisba maanu ahaynoo talada soomaaliyan isku layno isku dilinee xad hadday gu- xadkii ingiriiska iyo annaga ay raacayaan xadka ingiriiska iyo iyo beesha dhulbaha waa meesha la yidhaahdo dulmadoobe marka muuse biixi iyo iyo kooxdiisa iyo faysal cali waraabihii meelaha ka qaylqaylinayay eh, waxaan leenahay nabad bay ayaamaha ku baaqayaan muuse waa kala had mar wuxuu yahay wawayaashiin baa baan ka adkaan jiray wuxuu ka dambaysiiyey weligayba tugaro ka hor ismaanu layn ciidankaygu xadku u socdaa buu yidhi hadal ka dambeeyo maalinow tiifiyada uu ka sii dayna wuxuu yidhi ciidankaygu waa- waa arooray oo jiilaalkaas laha wuu dheeraanayaa tugraqbu biyo u doontayo mar- marna carshintaan u saarayaa eh, gambare marka roobka helo marna tugraqbu hadalla isdhaaf oo qaab looga jawaabo haatan aanan aqoon buu ku hadlayey marka waxaan u mahad celinayaa eh, dowladda xukuumadda puntland Eh, waxaan soo aan ugu baaqayaa shacabka reer puntland dibadii gudaba inay isgarab taagaan dowladda soomaaliya waxaan u soo jeedinayaa layskuma hayo ceelal beelo dooxooyin isku dilayaana ma aha qarannimadii iyo midnimadii soomaaliya ayaa ayaa la- la- la soo weeraray ee, aragtida qaldan ee loo haysto in laba reer meesha isku dilayaana inay runtii mas-uuliyaddaasi waa mas-uuliyadday leeyihiin waxay muujinaysaa ee, ka aamuska in laga aamusan yahay inay mataqaanaa ay- ay wax kale u muuqanaysaa annagooba haatan taageero weydiisanayn taageero horena aanan ka helin ee, kuna riixayn mataqaanaa sida kuwaas ku andacoonayaa nana soo dirin puntlandna isku filan tahay oo maanta ciidan dheeraad ka ah oo meelo kale uga yimaada aanay u baahnayn haddana waxay u baahan tahay waxaa loo baahan yahay inay isha ku hayaan waxa la isku hayo dadkanu dad midnimadii soomaaliya raadinaya puntland ka mid ah inay mataqaanaa koox yaroo gooni goosato ahi oo ilaa xamar ilaa galgala inta ka dhaxaysa fidno ka wada inay ku shaqaynayaan si ay ummadda u burburin lahaayeen Eh, aad iyo aad baad u mahadsan tihiin Eh, waxaana ugu- u- ugu ugu bishaaraynayaa reer sool iyo caaqil axmed hoolif haddii ilaahay idmo mar dambe soo muusanaayo maysaan mar dambe laydin xidhi maayo kooxda tamarta yar ee haddeerba cabsida iyo walwalka ku nooli maalin dhowaan insha allahu guryahoodii waa waxa baxa mooye waxa kale la geynayaa waxaan ugu baaqayaa beelaha ay wiilashanu ka soo jeedaan oo waliba laba beelood ah habar jecel iyo habar awal wiilashiinna intay idiin bad qabaan waxaan leeyahay ka kaxaysa meesha beelaha kale khaasatan beesha garxijis ama habar yoonis waxaanu aaminsannahay ognahay inaanay dhibaatadaa talana ku lahayn xoogna ku lahayn iyagaa laftooda ay dhibaato ay ku hayaan Eh, soomaali baa leeyahay qabaa'il baa leeyahay Eh, dhibaata markay dhacdo saamayn bay yeelataa dadkaas reer puntland waxay ogsoon yihiin in dadkaasu ay ammaanka